dagaalkan oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka etoobiya iyo maleeshiyaadka dowlad goboleedka oo ku eedeynaya dowladda federaalka in ay kala fogeysay gobolka ayaa noqday dhibaatadii ugu weyneyd ee dhinaca ammaanka ah ee soo wajahda etoobiya tan iyo markii uu dhammaaday dagaal sokeeyo oo muddo laba sannadood ah ka socday gobolka tigray ugu yaraan boqol saddex iyo siddeetan qof ayaa lagu dilay bishii ugu horreysay ee iska hor imaadka qaramada midoobay ayaa sheegtay arrintaasi dhammaadkii bishii agost laakiin maadaama khadka internetku uu go-ay guud ahaan gobolka way adkayd in sawir cad laga helo xaaladda warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda xuquuqal insaanka etoobiya ee e h r c loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku diiwaangelisay dhowr dhacdo oo dad rayid ah lagu dilay bishan mid ka mid ah labayo toban qof oo rayid ah oo ay ku jiraan arday diinta baranaysay ayaa lagu dilay tobankii oktoobar xilli ay guri guri u baadhayeen ciidamada dowladda federaalku ee ku sugan magaalada adeed sida lagu sheegay warbixinta toddobaad kadib ilmo yar oo sagaal iyo toban bilood jira ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday degmada berheed halka sagaal iyo tobankii oktoobarna diyaarad kale ay ku dishay sideed qof oo rayid ah gudaha debre marcos warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda etoobiya ay dil sharci darro ah kula kaceen dadka shacabka ah ee lagu qabtay waddooyinka ama guryaha la baarayo kadib markii lagu eedeeyey inay xog ama hub siiyeen maleeshiyaadka afhayeenada dowladda etoobiya ciidamada iyo maamulka gobolka amxaarada ayaan si deg dega uga jawaabin codsi ku saabsan in su-aalo laga weydiiyo arrimahan dowladdu si cad ugama hadlin eedeymaha ay ciidamadeedu u geysteen amxaarada kadib markii maalmihii hore ee colaadda laga soo saaray magaalooyinka waaweyn waxaa u suurto gashay ciidamada dowladda federaalk etoobiya inay dib ugu laabtaan oo ay maleeshiyaadkii u riixaan dhinaca miyiga horaantii bishan maamulka gobolka amxaarada ayaa sheegay in ammaanku uu soo hagaagay waxayna dabciyeen bandowgii lagu soo rogay markii uu dagaalku qarxay maleeshiyaadka amxaarada ayaa ka barbar dagaalamayey oo taageerayay ciidanka dowladda federaalk etoobiya intii uu socday dagaalkii tigray xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday gaar ahaan kadib markii dowladda federaalk etoobiya ay u dhaqaaqday bishii abriil in maleeshiyaadka ammaanka ee gobol kasta lagu daro booliska iyo ciidamada dowladda federaalk ah